أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعd waxaan soo haynaa تfsiru suraة الأعراaf wuxuu alla subxaanaه wataعaalى aayadahan casharka uu ka bilaabmayo uu uga waramayaa mowqif qiyaamaha oo dadkii naarta marka ay galaan kuwii wax baadiyeeyey iyo kuwii la baadiyeeyey kuwii kufriga madaxda iyo hogaamiyaasha ku ahay iyo kuwii iska raacay kuwaasi sida ay isku eedeynayaan waqti eed aynan waxba taraynin qiyaamo dhexdeeda alla marka waxa uu yidhi qaala alla wuxuu yidhi udkhuluu gala fii umamin maca umamin xaal aada ummado macood aada tihiin oad idinkoo la jiro ummado gala ummadaha oo qad khalad ay qad khalad tageen min qablikum idinka hortiin tagay oo hormaray min aljinni xaalay jinka kay ka mid yihiin walinsi insiga xaalay ka mid yihiin fi nnaari naarta dhexdeeda gala kulamaa mar kastoo dakhalad ay gasho ummatun ummadi lacanad way lacnadaysaa ukhtahaa walaasheed ayay lacnadaa yacnii midda ku diinta ah oo ku nooca ah ayay lacnadaa xataa ida daarakuu ilaa an tadaarakuu ilaa ay ishaleelaan fiihaa fi nnaari naarta dhexdeeda ay isku soo gaaraan oy isku haleelaan jamiican xaalay yihiin dhammaantood qaalat ukhraahum toodii dambe waxay tidhi liuulaahum toodii hore waxay ku tidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwaan adaluunaa waana dhumiyeen jidkay naga dhumiyeen fa aatihim sii cadaaban cadaab cadaabka oo dicfan mudaacafan la labalaabay min annaari naarta xaggeeda ka sii ama min annaari cadaabka oo min annaari naarta ka ahaaday qaala wuxuu yidhi alle likullin mid kastoo kuwii hore iyo kuwa dambe dicfun buu leeyahay laablaab ayaa u sugnaaday walaakin lagu noqoyey laa taclamuuna ma garanaysaan oo ma ogidiin wa qaalat waxay tidhi uulaahum tooda hore liukhraahum midooda dambe waxay ku tidhi famaa kaana lakum idinma ahanin idinku calaynaa annaga korkeenna min fadlin dheeraad idinma ahaanin oo labadeennaba cadaabkii baan ku jirnaa wax dheeraada idinma ahaanin oo dusheenna aada ku leedihiin faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen tagsibuuna inaad shaqaysanaysaan ood kasbateen marka alla qiyaamaha ayuu sidaa ku leeyahay qaala alla wuxuu yidhi udkhuluu gala fii umamin maca umamin ummado macooda idinkoo ah marka fii umamin jarii majruurkan waa la xaalaynayaa waawdaas udkhuluu ku jirtaana laga xaalaynaa macnuhuna wuxuu noqonayaa naartii gala idinka oo kooxi umam idinkoo ku dhex jiro naarta gala qaala alla wuxuu yidhi udkhuluu gala fii umamin xaal aad tihiin ummado la jirkood idinkoo la jira ummado uma umamkaas oo qad khalad tageen min qablikum idinka hortiin tageen kuwa yacnii idinka horreeyey oo naartii idinkaga horreeyey ama xagga waqtigaba idinkaga horreeyey la gala naarta sidaa baa lagu odhanaya min aljinni xaal ay jinka ka mid yihiin umamkaasi iyo walinsi insiga xaal ay ka mid yihiin fi nnaari naarta gala saas ayaa lagu odhanayaa marka fi nnaari jari majruurkan labo icraab ayaa ku jirta ama laba tarkiib in lagu tacallujiyo udkhuluu waa sida haddaan ku wadno fi nnaari naarta gala dhexdeeda sidaa baa la dhahayaa fii umaminta horena waxaa laga xaaleynayaa udkhuluuda waawda ku jirto macno labaad waxa uu yahay in iyada laga dhigo fi uma yani fi naaridan in laga dhigo nacti sifo in laga dhigo nacam ayb sidaana marka waa bannaan tahay oo markaa ay noqoto uma umamkaa idinka horreeyey oo fi naari naarta dhexdeeda ku sugan ayb waxaa kaloo iyadana bannaan fi naari ee qad khalad in lagu tacallujiyo ayb fi nnaari naarta dhexdeeda ku tegay oo idinkaga horreeyey naarta saddexdaas icraabba waa ku bannaan tahay ayb labada dambe marka fii umaminta qaala wuxuu yidhi udkhuluu gala fii umamin umam dhexdood gala iyay noqoneen markaa fii umaminta udkhuluuda yaa lagu tacallujinaa laakiin keenii hore haddaan ku wadno tarkiibku wuxuu noqonayaa qaala alle wuxuu yidhi udkhuluu gala fii umamin umam dhexdood xaal aad tihiin macooda umamka oo qad khalad tageen min qablikum idinka hortiin tagtay min aljinni xaal ay jinka ka mid yihiin iyo walinsi iyo insiga fi nnaari naarta gala sidaas ayuu ku dhahayaa alle kulamaa mar kastoo dakhalad ay gasho ummatun ummadi lacanad waxay lacnadaysaa oo ay haaraamaysaa ukhtahaa walaasheed ukhtahaa marka uquwadanna waa uquwa diiniya yacni midii iyada ku diinta ahayd oo ay adduunyada isla socdeen oo ay meel wax iskula wadeen kuwaa ayay markaas yacni lacnadaysaa iyagaa islacnadaya dhexdooda ayb ukhtahaa marka uquwada waa diini waxaana ukhtuhaa loo ukhtahaa loo yidhi ummaddaa la fiirina marka maadaama ta'niis uu ku jiro kulamaa mar kastoo dakhalat ummatun ummadi ay gasho lacanad waxay lacnadaysaa ukhtahaa walaasheed midda iyada ku nooca ah oo xagga kufriga iyo dibindaabiyada iyo israacidda midda ku nooca ah iyay raayay lacnadaysaa xataa ida daarakuu ilaa an tadaarakuu ilaa ay markaa isku haleelaan fiihaa jannada dhex naarta dhexdeeda ay iskaga daba tagaan idaarakuu ficilkani wuxuu ahaa tadaaraka isagoo tadaaraka ah ta'dii baa daalkii lagu idqaamay ta'da iyo daalkii markii laysku idqaamay waxaa timid meesha sukuunaa yimid sukuunna laguma bilaaban karo hamzaa la keensaday marka iddaaraka saasay ku noqotay marka iddaaraka iyo ithaaqala iyo ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabiili اllahi haaqaltum tahaaqaltum idaarakuu meeshaana tadaarakuu wahaakada marka haddii lagu yihaha ficilkan sheeg wasnigiisa wasnigiisu waa tadaaraka ta'da aawey haddii lagu yihaahdana waa ta'da daalkay ku dhex jirtaa oo lagu idqaamay ayb xataa ida daarakuu ilaa an tadaarakuu ilaa ay iskaga daba tagaan ay iskaga daba tageen fiihaa fi naari naarta dhexdeeda ay iskaga daba tageen jamiican dhammaantood xaal ay yihiin qaalat ukhraahum toodii dambe ee gadaal naarta kasoo gashay ama qaalat waxay tidhi ukhraahum toodii dambe oo iyada hayaraaca kuwa iska ahaa ayb waxay tidhi liuulaahum kuwoodii hore waxay ku tidhi ama waa madaxdii ama naartii bayba kusoo horreeyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow haa-ulaa'i kuwaan yaa adal haa-ulaa'i kuwaan adalluunaa wayna dhumiyeen fa aatihim ilaahu sii cadaaban cadaab sii cadaabka oo dicfan mudaacafan la labalaabay oo cadaabka u badi ilaahu kuwaan iyagaa na dhumiyey oo na baadiyeeyey min annaari naarta dhexdeeda yacni cadaabka oo min annaari naarta ka ahaaday u laablaab qaala alla wuxuu yidhi likullin mid kastaa dicfun ayuu leeyahay laablaab walaakin lagu noqoye laa taclamuuna ma garanaysaanoo ma ogidiin ayb yacni macnuhu waxay tahay yacni lilqaadati waalatbaaci dicfun min alcadaab kuwii wax hogaamiyey iyo kuwii la hogaamiyey nin walba cadaab ayaa haysto ayb walaakin lagu noqoye laa taclamuuna ma ogidiin idinka ma garanaysaan wa qaalat waxay tidhi uulaahum kuwoodii hore toodii hore waxay tidhi liukhraahum kooxdii dambe waxay u tidhi ama madaxdiibaa waxay u leeyihiin kuwii atbaacdoodii famaa kaana lakum idinma ahaanin calaynaa annaga korkeenna min fadlin ay fadlun idinma ahaa idinma ahaanin marka famaa la famaa kaana lakum calaynaa min fadlin laba tafsiir baa ku jirto fadliga in loo jeedo min altakfiifi min alcadaabi wax fadli ah dusheenna kuma lihidiin oo ah in cadaabkii la idinka fududaynayo oo waxay dhahayaan marka wax fadliya malihidiinoo idinka cadaab la idiin fududayn maayo macnahaas ayaana mujaahid ku fasiray aayadda tafsiirka kale waxay tahay famaa fadalakum calaynaa famaa fadlukum calaynaa waqad buyina lakum maa sunica binaa maxaa waaye fadliga aada leedihiin oo annaga dusheenna aad iyo mudnaanta aad ka yeelanaysaan xaqi waaba la idiin soo caddeeyey adduunyada markii la joogay idinkaa marka uun iska dhuntay ayaa iska dhunteen ayb waxudirtum waana la idiin digay digniintii ambiyada idinkii ayaa ku gacan sayray marka xaggee fadli ka imaanaya marka oo marka macnuhu waxay u jeedaan marmarsiyadan idinkaana dhumiyey ah waxba tari mayso idinkaa mujrimiin ahaa sababtoo ah xaqi waa caddaa waana la idiin caddeeyey idinkaan u fiirsanin kuna fakerin ayb macnahaas marka abu mijlas laaxiq ibnu xumeyd ayaa sidaa ku fasiray taabicigaas ibnu jariirna macnahaas ayuu rajaxay kii horena isaga ibnu jariir waaba diidayba macnaha macno saxiixa maahan buu yidhi famaa kaana lakum idin ma ahaanin idinka calaynaa annaga korkeenna min fadlin wax dheeraada idinma ahaanin sababtoo ah horaa wax la idinkugu sheegay waana diideen faduuquu dhadhamiya ayaa ayaa la dhahayaa alcadaaba cadaabka bimaa kii sababtii kuntum aad ahaydeen tagsibuuna inaad kasbanaysaan doodan meelo badan ay qur-aanka ku jirtaa suuratu ibraahim waa ku jirtaa suuratu saba waa ku jirtaa meelo badan bay sidaas oo kale marka ay ku jirtaa ayb waxayna marka aayaduhu ay ku tusayaan qofka ama taabic ha noqdo ama matbuuc ha noqdo qiyaamaha markii la tago xujo kugu filan nin walbaa waa haystaa ilaahu aniga hebelaan raacay hebelaa i amray waxaan aan naarta ku galay isagaa saas ii sheegay meelna marka taasi ma yeelanayso oo nin walbaa xujo qanciso waa loo keenay marmarsiyadana ka tirtirto marka hebel baa saa yeelay waxba tari mayso marka intay goori goori tahay qofka inuu dadaalo waay marka suuratu lbaqarana waxaan kusoo marnay id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina itabacuu wara'aw lcadaaba wataqatacat bihim lasbaab waa kala beri noqonayaan un bis suuratu gaafirna allah subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale uu ku sheegay inay cadaabka in laga qaado oo ay meesha ay ku doodayaan waid yataxaajuuna fi nnaari fayaquulu اducafaau liladiina istakbaruu ina kuna lakum tabcan fahal antum mugnuuna cana nasiiba min annaar sidaasay dhahayaan kuwaa kalena marka waxba u tari maayaan qaala aladiina istakbaruu ina kullun fiiha ina allaha qad xakama bayna alcibaad arrin saasay kusoo dhammaane dhammaanteen naartaan ku wada jirnaa allana addoomadii waa kala saaray khalaas biswar kale male nacam cumrigaaga yarka a marka iyo maskaxdaada alla ku siiyey inaad ku fakerto wixii xaqana raacdo baatilkana ka fogaato hebelaa ay amray iyo ma soconayso marka ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu الsamaai walaa yadkhuluuna aljanata xataa yelija aljamalu xataa yelija aljamalu fii sami lkhiyaar ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa beeniyey wastakbaruu ka santaagay canhaa aayaadkeennii ka santaagay laa tufataxu loo furfuri maayo lahum iyaga abwaabu samaa'i samada irdaheeda loo furfuri maayo walaa yadkhuluuna ma gelayaan aljannata jannadiina ma gelayaan xataa intii yelija ou galo aljamalu geela ama ratiga ou galo fii sami lkhiyaati cirbadda daloolkeeda ou galo wakadalika sidaadaasoo kale najzi u abaalmarinaynaa almujrimiina kuwa dembaabay lahum waxay leeyihiin min jahannama jahannamo xaggeeda mihaadun gogol wa min fowqihim korkoodana ghawaashin ayay kule ayaa ugu sugan oy ku leeyihiin bustayaal wakadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falo halkan marka dadkii arrintoodu ku dhammaatay aayaadka alloo la beeniyo iyo laga santaago yaa xaalkooda meeshuu ku dambaynayo alla ka waramayaa qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna wastakbaruu ka santaagay canhaa aayaadkii xaggoodii ka santaagay oo aan ku tadaburin yeelin ogolaaninoo diiday laa tufattaxu loo furfuri maayo laa tuftaxuna qiraa'a loo furi maayo tufattaxuna ma loo furfurayo oo waxaa ku jira marka takraar iyo mubaalaqa laa tufattaxu loo furfuri maayo lahum iyaga abwaabu samaa'i samada irdaheeda loo furi maayo laba macnaa ku jirto laa tufattaxu liarwaaxihim ruuxdooda samada loo furi maayo macnaha labaadna wuxuu yahay laa tufataxu lahum loo furi maayo abwaabu samaa'i samada irdaheeda ay laa tascadu lahum biacmaalin acmaal u kori mayso oo acmaasha ay la yimaadeen samada ma gaarayso ma u fuuleyso samada leanna ilaahay xaggiisa waxaa gaaro camal saxan ilaahay dartiina loo sameeyey ilayhi yascadu lkalimu اطayibu waalcamalu الsaalixu yarfacu labadaa tafsiir baa marka selafka laga wariyey aayaddan ee tafsiirka hore laa tufataxu liarwaaxihim ee xadiidi ilbaraa ibni caazib fii sunani abi dawuud wagayrihi baaba sidaa tilmaamaya oo mala malaa-igtu markay ruuxa ka qaadaan qofka hadduu ahaa qof xun ruuxdii bay ka siibayaan markaasay ruuxdii jirkiisiibay ku aruureysaa ee ku kala carareysaa markaasay kasoo siibayaan nebiguna sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ku shabahay bir ruujima noqotay ee ruujimowday oo suuf lagu dhejiyey sida looga fujiyo ayaa ruuxdii jirkooda looga soo fujinaya marka birtu hadday intay ruuji ay bir ay noqoto yacnii mirirtay marka suuf la dul saaro suufkaasi ha laga fujiyo dhib baa looga fujinaya xadiidku marka saas u tilmaamay marka laga ruuxdaa laga qaadee laga siibana naarta ayaa waxaa looga keenaa dhar markaasaa lagu duuduubaa markaasaa kor lala aadaa inta samaawaadkii aan la geynin malaa-ig walbaa markay sii marto waxay dhahayaan maa haadihi ruuxu lkhabiihatu ruuxdan xun maxay tahay markaasaa waxaa la leeyahay ruuxu fulaana bni fulaan hebel oo ina hebel ah ruuxdiisa waayo magaciisa kii ugu xumaa bay ugu yeerayaan samada markii ay gaartana ma laga furayo samada irdaheeda markaasaa lasoo tuurayaa markaasuu nebigu aayaddan akhriyo waxa uu yidhi laa tufataxu lahum abwaabu samaa ruuxdii markaas ayaa waxaa la geynayaa sijiin meesha la yidhaahdo ayaa la dhigayaa walciyaadu billaah halkaas baa marka laga soo tuuraya aayadda marka xadiidkaana marka macno waa u noqonaya labada tafsiirba marka waa laba tafsiir oo un islaasimayo meel uun iskugu imaanayo ayb kaa marka ruuxdiisu sidaasay noqonaysaa laa tufataxu lahum loo furfuri maayo iyaga abwaabu samaa'i samada irdaheeda loo furi maayo walaa yadkhuluuna ma gelayaan aljannata jannadana ma gelayaan xataa intii yelija ou galo aljamalu geela ilaa ou galo yacnii awrka ama ratiga fii sami lkhiyaadi cirbadda daloolkeeda carabta shay kasta oo god leh waxay dhahaan ama il ha noqoto ama san sanku dalooluu leeyahay ishu dalool bay leedahay wax alla dhegtu daloolay leedahay wax allaala wixii dalool leh ayay waxay yidhaahdaan waxay ku magacowdaa tusamiihi samman ayay ku magacaabadaa samman jamcigiisuna waa sumuum waqad yujmacu simaam ayb meel walba marka duleel leh ayay waxay yidhaahdaan marka sam ayb alkhiyaadna marka waa aaladii wax lagu tolaayay waa almikhyad aaladii wax lagu tolayay waa lixaaf oo milxaf la yidhiyo kala wey lixaafun milxafun khiyaadun mikhyaadun weeyaan marka macnuhuda wuxuu noqonayaa cirbadda wax lagu tolo daloolkeeda ilaa uu geel ka dhex baxo geelana marka de wax bani aadamku arko waxa ugu weyn carabtu waxay arkaan geela ugu weynaa marka waxaa laleeyahay geelaasi tasawar cirbad daloolkeed inuu galo cirbadduna da aad baa daloolkeedu u yaryahay marka waxaa la yidhahdaa maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil shayga wax mustaxiila haddii lagu xiro isaguna waa mustaxiil macnuhu waxay ka dhig dhigan tahay geel lagama yaabo inuu ka dhex baxo cirbad duleelkeed iyaguna sidaas baan looga yaabinba inay jannada galaan naf mu'minada unbaa jannada gelaysa wax kastoy adduunyada ku sameeyaanee khayr u muuqdo haddayba ilaahay dartii u sameeyaan adduunyadaa lagu siinaa waxooda qiyaamuhu laakiin marnaba jannada ma gelayaan jannada naf aan mu'minad ahayn ma gasho macnahaas baa marka ku jiro ayb xataa intii yalija ljamalu macnahana marka taas jamalku in geela loo jeedaana mufasiriintu u badan yihiin bacdi alquraa baa waxay akriyeen qiraa'ad shaad iska ah waaye xataa yalija aljummalu fi sami lkhiyaad aljummal marka waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa xarkaha waaweyn ee doomaha iyo lagu xiro xarigaas weyn ilaa uu cirbadda ka galo cirbad dun unbaa geli kartay xarig weynin badan ma geli kara iyada ayb mujaahidna isaga wuxuu leey tafsiirkaas baaba xoog badan sababtoo ah cirbad shayga ay isgalaan waa un kaasaa u dhow haddii wax lagu mihaalinaya xataa naa laakiin geel iyo cirbad wax isku isqaadanaya maaha buu yidhi laakiin awalba waxaa loo keenay mustaxiilnimadaba naa tafsiirkaas hore ayaana xoog badan aayadduna daahir ay ku tahay wakadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuftariina almujrimiina kuwa dambaabay kuwa dambaabay mujrimiinta sidaasaan u abaalmarinaynaa ayb carabtuna dabcan waa lisaankeedu macruuf buu kuwa ummad walbana waa taqaanaa shayga mustaxiil wax ah haddii lagu xiro inaan laga rabin shayga in la helo oo qofku wuxuu dhahayaa laa afcalu kada xataa yashiiba alguraab arrintaa ma samaynayo ilaa tukuhu ou ka caddaa ciro ka yeesho ee tuka ma caddaanayo weligiis macna ayib ow yabyada alqaar waxay leeyiin ma samaynayo ilaa laamigu ou ka caddaado laami madow waayo mar walba ma caddaanayo maa ayib wuxuuna un ka wadaa laa afcaluhu abadan waxaa weligay ma samaynayo maa ayib dadka qaar meelaha waxay ku qoraan waxay leeyihiin dayn waxaa la siinayaa oo keliya boqol jir aabihiis la socdo ma ku siinayay ka wadaan waa saan oo kale waay waa iska mustaxiil naam leanna nin boqol sano jiro haddana aabihii wado haalib maah ma badna waase iska dhici kartaa taa in la arko laakiin middani suuragalba maba ahanba ayib tarkiib ama usluub la iska yaqaano lahum min jahannama lahum waxay leeyihiin min jahannama jahannama xaggeeda mihaadun gogol wa min fawqihim dushooda xaggeedana hawaashin ayay ku ayay leeyihiin bustayaalo wax yacnii korka looga duubo ayay leeyihiin hawaashin marka ya-dii baa laga gooyey hawaashii ayay ahayd ya-dii baa meeshii laga bixiyey markii laga bixiyo tanwiintan waa tanwiinu ciwad marka oo ya-daas maxduufada ah bay ciwad ka tahay ayb marka macnuhuna waxau noqonayaa hoosna jahanamay uga jiifaan bustaha ka koreeyana waa busto jahanama walciyaadu billah lahum waxay leeyihiin min jahanama jahanamo xaggeeda mihaadun firaash gogol wa min fawqihim korkooda xaggeedana hawaashin ayaa usugnaatay ay luxufun bustayaalo wax marka korka laga gashto ayb waxay la mid tahay aayadda suuratu zumar ilaahay uu yihi lahum min fawqihim dulalun min annaari wa min taxtihim dulal dalika yukhawifu allahu bihi cibaadahu yaa cibaadii fattaquun kor iyo hoosba hadday naari uga jirto ka jirto oo iyagana ay dhexda ku jiraan naartaana nebigu uu tilmaamay ninka ugu cadaab fudud qiyaamaha waa rajulun yuudacu fii akhmusi qadamayhi jamrataani waa nin labadiisa rays ma gaarto cagta meesha dhulka aan taaban karin baa waxaa laga gelinayaa laga saarayaa laba dhuxul oo dhuxulaha jahanamo ah yaglii bihimaa dimaaguhu maskaxdiisa ayaa la burinayso yiri la karkarayso labadeeda dhuxul baa sidaas ah ninkay gogol u noqotay oo haddana ay busto usii noqotay maxaad umalaynaysaa marka wakadalika sidaadaasoo kale najzi u abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay dadkii xumaa markuu alla ka waramay wuxuu ka hadlayaa dadkii wanaagsanaa maxaa lagu abaalmariyey waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu shaqeeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban laa nukallifu ma kalifaynee nafsan naf ilaa wuscahaa tabarteeda iyo waxay awoodoon baanu ku kalifaynaaye ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati waay jannada asxaabteeda weeyaan hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda wanasacnaa waan siibnay maa ayaan siibnay waxa fii suduurihim laabahooda dhexdooda ahaa oo min qillin xaal uu yahay uurgunud iyo cuqdad tajrii xaal ay dureerayso min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaalo wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii hadaanaana waafajiyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey oo na waafajiyey wamaa kunaa ma anaan ahayn linahtadiya inaan hanuunayno lowlaa haddii lala yahay an hadaana allahu inuu alla na hanuuniyey laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-at waxa way timid rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisii way timid bilxaqi bay noola timid xaq wanuuduu waa la dhawaaqay oo waa la naadiyey an tilkum tiinaa ay tilkum tiinaas aljannatu jannadii waay uurihtumuuhaa waad dhaxasheen bimaa bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad shaqaynaysaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban la yimid laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa jumladan marka laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa waa jumla muqxama ama muctarida waaladiinada khabarkeedana ulaa-ikada damba waay icraabyo kalena waa ku bannaan yihiin waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban camalkii suubanaabaa marka allah wuxuu leeyahay wax la awoodi waayey ma aha waxay awoodi karaan ayaan ku farad yeelnay awalba laa nukallifu ma kalifayno nafsan naf ilaa wuscahaa tabarteeda iyo awoodeeda unbaanu ku kalifaynaa ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda waay hum iyagu qaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha fi ljannati jannadiina marka iimaan iyo camal saalixa lagu galaa wanasacnaa waan siibnay maa ayaan siibnay shay ayaanu bixinay oon siibnaa iladii kii fii suduurihim laabahooda ku sugnaa min qillin xaal uu yahay uurgunud iyo cuqdad yacnii cuqdadii ay isku qabeen iyo wixii adduunyada kusoo dhex maray baan qalbigooda ka siibnay taasna dee xadiidkii bukhaariba aadba u fasirayo tilmaamayo nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi ahlu jannaha markay siraadka gudbaan oo ay jahanamo xaggeeda ay kasoo nabad galaan idaa khalasa almu'minuuna min annaari mu'miniintu hadday kasoo gudbaan naarta xubisuu calaa qandaratin waxaa lagu xabisayaa oo lagu joojinayaa calaa qandaratin buundo siraadkii su-aashii baa horreysay siraadkii bay haddana gudbeen markay siraadkii soo gudbeen siraadku ilaa waa jahaname ayaa intaynan jannada soo aadin baa meel buur abaa meel buundo a baa lagu celinaa lagu xabisayaa markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi qaarkood qaarka kale ayaa loo qisaasayaa wixii adduunyada ay kala galeen ayaa layskaga kala aargudayaa ninkii ahlu jannada dhexdooda ninkii adduunyada markii la joogay nin wax ka galay xaq iyo wax ku sheeganayay baa layskaga kala qisqisaasayaa waa layskaga kala gudgudayaa markaasaa marka waxaa la leeyahay gala jannada waxaa la rabaa inay jannada galaan iyagoo wax cuqdo a aan isku qabin wanasacnaa maa fii suduurihim min qillin meeshaas waaye marka ayb wanasacnaa waxaanu siibnay maa ay iladii kii fii suduurihim laabahooda ahaa min qillin xaal uu yahay uurgunud iyo cuqdad tajrii jumlada xaaliya waaye tajrii xaal ay dureereysa min taxtihim iyaga hoostooda alanhaaru webiyaalo wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihi alxamdu amaan lilaahi allah iska leh alladii allihii hadaanaana hanuuniyey hidaayada laba nooc waa hidaayatu dilaala iyo hidaayatu tawfiiq midda hadda iyagu ay sheegayaan waa hidaayatu tawfiiq annaga ilaahay waana doorto wuxuu nagu doortay bay leeyihiin xaqii ou jeclaa inuuna waafajiyey oo qalbigeennii uu ku abuuray laakiin hidaayada in xaqa laysku sheego iyo bayaanka iyo dalaalada ahlu naarba waa loo sheegay ahlu naarkaba iyaga marka waa loo sheegay wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu amaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii hadaanaana hanuuniyey oo xaqa yacnina waafajiyey alladii allihii hadaanaana hanuuniyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey oo na waafajiyey dariiqan wamaa kunnaa ma aanan ahayn linahtadiya inaan hanuunayno lowlaa haddii lala yahay an hadaana allaahu alla inuuna hanuuniyey hanuunintii allana hanuuniyey haddaynan jiri lahayn annagu maanaan hanuunneen meeshaana waxaa laga qaadanayaa hidaayada addoonka qalbigiisa allah ku abuuro subxaanahu wa tacaala ee wax isagu keensan karo ma aha xaqa unbaa lagu bayaaninayaa xaqaas lagu bayaaniyey haddii alla ku doortay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dee cilmigiisa saabiqana uu kugu ogaaday inaad ahl u tahay ilaahay waa ku waafajinayaa waana ku hanuuninayaa ayb iyaga marka ammaan oo dhan marka allay u celiyeen camalkoodii iyo waxaa maba sheeginba laqad wallaahi baan ku dhaartay bay dhahayaan qad xaqiiqo ahe jaa-at way la timid rusulu rabbinaa rabbigeen rusushiisa bilxaqi xaqii bay la timid rusushii rabbi xaq ayay la timid ahlu jannaha sidaa dhahayo wanuuduu waa la naadiyey oo waa la dhawaaqay an tilkum antaan nuuduuda ka dambayso ama wanaadaada soo socoto anta ka dambayso nuxaadu labo macno ayay ka leeyihiin in laga dhigo antaani tafsiiriye in laga dhigo bimacnaa a weeyaan marka tafsiiriya maxay fasiraysaa xikaayada iyo hadalka ku qarsoon wanuuduu leanna mar haddii la yidhi waa la dhawaaqay waxbaa lagu dhawaaqay waxaa lagu dhawaaqay bay antaanu fasiraysaa an tafsiiriye aha la yidhaha badanaana antaa tafsiiriyada waxay dhacdaa wax xikaayo ama qowl macnihiis wato gadaashiisay dhacdaa hadda marka nidaagu macna alxikaaya walqowl ayuu wataa marka macnuhu wuxuu noqonayaa wanuuduu waa loo dhawaaqay an tilkum ay tilkum tiinaas aljannatu waayo sidaasaa loo dhawaaqay ama in la yidhaahdo anta mukhafafa min athaqiila waayo anna oo la fududeeyey waay ismigeedu damiiru shani buu noqonayaa jumladan ka dambaysana khabar bay dhacaysaa marka macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wanuuduu waa loo dhawaaqay anhu shaniye anhu hu-daas marka waa ismigii an antaasi ayb waana mawdicu nasbin ayuu joogaa ayb tilkum ljannatu jumladana waxay noqonaysaa khabarkii anta sida horaase ka fiican anta in tafsiiriyada lagu daayo wanuuduu waa loo dhawaaqay an tilkum ay tilkum tiinaas aljannatu jannada waay ama an tilkum ay tilkum tiinaas aljannatu ee jannada ah uuriftumuuhaa waa la idin dhexal siiyey waa la idin dhexal siiyey bimaa bisababi maa kii sababtii baa laydinku dhexal siiyey kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal falaysaan jannada waa laydin dhexal siiyey camalkiina sababtiisaana la idinku dhexal siiyey meeshaa marka rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waclamuu anahu lan yanjuwa axadu minkum bicamalihi ogaada midkiinna inuusan camalkiisa ku badbaadaynin qaaluu walaa anta yaa rasuula allah rasuul allow adigana qaala walaa ana aniga xataa kuma badbaadayo ilaa an yatagamadani allahu biraxmatin minhu alla inuu naxariis xaggiisa ka ahaatay ou idhex gelinaya maahane yacnii jannada naxariis allaa lagu galaa halkaana waxaa la leeyahay jannadii baa la idin dhexal siiyey camalka sababtiisa siday tahay marka alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhaahdaa ba-da marna waxay noqotaa baa- lmucaawada la yidhaha marna ba- oo sababiye ah ba-da hadda halkan ku jirta waa sababiye camalkuna waa sabab jannada lagu galo wax kale ma ah sababtana ilaahay baa ku siiyey iyada lafteeda allah ku ku waafajiyey ayb laakiin ba-da xadiidka uu diidayo lan yanjuwa axadu minkum bicamalihida xadiidka ku jirto waa baa-u lmucaawada buu yidhi oo marka aada leedahay maalan ishtaraytu kadaa waxaasaan gatay bikadaa baan ku gatay ba- baad gelinay shaygaas baan gatay waxaan ku gatay intaas maxaa laga fahmaa shayga aada soo qaadatay iyo qiimihii aada bixisay waa isu dhigmaan macnaa bedel buu ka noqon karaa kan kan ee jannadu sidaas maaha marka adiga waxaad samaysay bedel kama noqon karta jannada waxaad samaysana waa wax yar waxa lagu siiyey waa wax badan bedel isuma noqdaan marka nacam marka qiimi camalkaagu qiimi aada jannada ku gadatay maaha laakiin sabab jannada kuu hogaamiyey unbau noqday waana tafsiir iyo bayaan aad u wanaagsan waayo oo labada xadiidka iyo aayadda macnahoodana ishkaalka meesha ka saaraya wanaadaa asxaabu ljannati asxaaba annaari an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqaa wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu ljannati jannada asxaabteedii asxaaba annaari bay u dhawaaqeen naarta dadkeeda an qad wajadnaa ay qad wajadnaa waanu helnay maa wixii wacadanaa uu noo yaboohay rabbunaa rabbigeen xaqan xaal uu yahay dhab isagoo abaan helnay fahal wajadtum idinku ma hesheen maa ay ladii kii wacadda rabbukum rabbigiin ou idiin ballan qaaday xaqan isagoo dhab oo xaq ah xaal uu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen nacam hah waa helnay bay dheheen faadana waxaa dhawaaqay mu'adinun ku dhawaaqo beynahum dhexdoodu ka dhawaaqay allacnatullaahi ay lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa cala aldaalimiina kuwa dulmiga falay korkooda ha ahaato oo cibaadadii booskeedii boos aan ahayn dhigay alladiina kuwii lacnad alle korkooda ha ahaato yasuduuna celinayeen annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celinayeen wayabquuna jerinayeen oo raadinayeen haa ilaahay waddadiisa ka raadinayeen ciwajan qallooc waddadii allay qallooc ka daydayayaan si marka dadku aynan u raacin wahum iyaguna kaafiruuna kuwa diiday oo ku gaaloobay waa bilaakhirati tan dambe aakhirada halkan marka xiwaar isagana maalinta qiyaamo dhacayo qur-aanka alla uu noogu sheegay ayaa halkan ka bilaabmayo marna ahlu jannadiibaa waxay u dhawaaqayaan ahlu naar marna asxaabulacraaf dad la yidhaahdo ayaa waxay u dhawaaqayaan ahlu jannahay marna la hadlayaan marna ahlu naarkii bay la hadlayaan ugu dambeyntiina ahlu naarkii baa ahlu jannaha u calaacali doono ayb aayaad marka aada u waaweyn weeyaanoo mowqif aada rahiib u ah yay ka waramayaan iyo dadka sida ay u kala nasiib badan yihiin maalintaas nacam midna naaruu ku jiraa uu ka cabaadayaa midna jannuu ku jiraa ayb wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu ljannati jannada asxaabteedii baa dhawaaqeen asxaaba annaari naarta asxaabteedii bay u dhawaaqeen an qad wajadnaa ay qad xaqiiqo ah wajadnaa waanu helnay maa ay ladii kii wacadanaa ou noo yaboohay rabbunaa rabbigeen xaqan xaal uu yahay dhab xaqan marka waa la xaaleyn karaa waxaa kaloo bannaan xaqan mafcuul thaani in laga dhigo wajada laba mafcuul la siiyo bimacnaa calimo ay iska noqoto ayib way dhawaaqeenoo waxay yidhaahdeen an qad wajadnaa ay qad wajadnaa waanu ku ogaanay waan ogaanay maa wixii wacadanaa uu noo yaboohay rabbunaa rabbigeen wuxuu noo yaboohay xaqan dhab inay yihiin baan ogaanay ee fahal wajadtum idinku ma ogaateen ma garawa ma ma garowsateen maa wixii wacada rabbukum rabbigiin idin yaboohay xaqan inuu yahay mafcuul thaani marka xaqan in laga dhigo haddii ladka rabana in la xaaleyn karo qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu naarkii nacam haa nacam iyo nacim labadaba marka waa la waa waa waa waa laba luqo oo laba luqo carabiya fasiixa ayb nacamtana waa la akriyey nacimna waa la akriyey macnuhuna waxay tahay waa haa carabtuna marka haadu saddex si bay u tiraahdaa kalaamku haddii istifhaam ou ku jiro adawaat listifhaam haana la rabo in lagu jawaabo nacam ayay dhahayaan kalaamkii adawaat listifhaam ma leh laakiin su-aal ahaana lagu weydiiyey wax aadaadna aadaatu istifhaamna ma leh ajal ayaa lagu jawaabaa oo maalan waxaan ku idhi kharajta min beytika gurigaaga ma ka baxday hal ma gelinin wax adaatu istifhaam ma leh kharajta min beytika ajal ayaad leedahay nacam haa waay macnaheedu ajal wasnan wa macnan waa nacam haddii istifhaamku uu nafyi ku jirana wax nafyi ah haddii uu ku jirana balaa bay dhahdaa balaa marka balaa iyo nacam iyo ajal waa isku macno laakiin meelaha ay ku kala ay ku kala habboon yihiin baa kala yar bedelan waxayna kutusaya luqada carabiga siday qani u tahay nacam ayb faadana waxaa dhawaaqay muadinun ku dhawaaqaa dhawaaqay baynahum iyaga dhexdoodu ka dhawaaqay ama baynahum xaala kownihi dhexdooda uu yahay allacnatullaahi ay lacnatullaahi ilaahay naxariistiido naxariistiisoo laga fogaado cala aldaalimiina daalimiin korkooda ha ahaato kuwa cibaadada booskii ay lahayd maahe boos kala dhigay cibaado yaa iskale allah ninkii inta ka qaaday meel kala dhigay waa daalim dulmibuu ku dhacay lianna dulmigu waa shay in la dhigo mowdiciisa meelaan ahayn in la dhigo dulmi ogow sidaasaa laga wadaa aladiina kuwii korkooda ha ahaato yasuduuna ka celinayeen annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celinayeen wayabquuna haddana raadinayeen haa ilaahay dariiqiisa jidka alle ciwajan qalloc ka raadinayeen waa gaalnimo weliba aad u dhib badan wa isagiina waa jeestay dadkiina waa jeedinayaa waa kuwa ugu xun marka gaalada aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaba fawqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun intuu gaal noqday iskama dhaqaaqin dadkiibuu waddana ka celinayaa waddada alleh maalkiisuu ku bixinaa fikirkiisuu ku bixinayaa afkiisii iyo bayaankiisii iyo aftahanimadiisiibuu ku bixinayaa maanta dhan islaamkiibuu qalooc u raadinayaa iyo dadkiisa ujeedka uu leeyahayna waxay tahay inuu yidhaahdo war waxaan qalloocan maa raacaysaan wuxuu qallooca u raadinaya waxay tahay inuu dadka ka celiyo ayb wa hum iyagu kaafiruuna kuwo ku gaaloobay weeyaan bilaakhirati tan dambe aakhirada wa baynahumaa xijaabun wa cala alacraafi rija rijaalun yacrifuuna kulan bisiimaahum wa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday jannadii iyo naartii ama asxaabu ljanna iyo asxaabu nnaar dhexdooda waxaa ahaaday xijaabun xijaab wa cala alacraafi acraaf korkee korkiisana rijaalun rag ayaa ah rijaasha oo yacrifuuna garanayaan kullan dhammaan asxaabuunnaar iyo asxaabuuljannaba bisiimaahum calaamadooda ku garanayaan wanaadow way dhawaaqeen asxaaba aljannati bay u dhawaaqeen an salaamun ay salaamun nabadgeliyo calaykum korkiina ha ahaato lam yadkhuluu maynan gelin asxaabulacraaf haa jannadii dhexdeeda ma gelin wahum iyagu yadmacuuna kuwa damcaya wey oo quudaraynaya markaa inay jannada galaan ayb meeshaa marka waxaa ku jirta asxaabulacraaf asxaabulacraaf warar badan baa ku jiro isku dhow dhow marka laysu geeyana asxaabulacraaf waa dad awalan acraaf waa jamcu curfin waxaana laga wadaa buurta ama meesha sarreyso ayaa la yidhaha curf walidaalika diiqa meeshiisa sarreyso ee ama uu ka jeexjeexan yahay ama ay wareegu uu ka leeyahay ee ugu sarreysa jirkiisa waxaa la yidhaahdaa curfu diik curfu diiki leanna maadaamaay jirkiisa ugu sarreysaa sidaas loo yidhi curf marka la jamciyaa acraaf ayay noqotay acraaf marka maxaa laga wadaa waa meel sare oo buur ah weyna jannada iyo naartii marka buurtaasay fuulaan marka kuwaani asxaabul acraaf ee ahlu jannana waa arkayaan ahlu naarna waa ujeedaan ayb yay yihiin marka asxaabul acraaf acraaf garanay asxaabta buurtaa dadkeeda waa ayo xudayfatu bnulyamaan iyo qeyrkii saxaabada waxay yidhaahdeen qowmun tasaawat xasanaatuhum wa sayi-aatuhum waa dad xumaantoodii iyo xasanaadkoodii isku mid noqday oo aan midna hal dheerayn qoladaa marka sayi-aadkii xumaantii isku mid ay noqotay isla ekaatay waxoodii oo de wax jannadii lagu geliyana ma hayaan wax naar lagu geliyana male oo miisaankoodii waa isla ekaaday iyagii marka meesha buurtaa korkeeda yay ahaanayaan khitaabkan bayna marka iyo hadalkan bay weyda ayay la wadaagayaan asxaabuuljanna mar marna asxaabuunnaar marka ugu dambeysana jannaday gelayaan oo ilaahay naxariistiisa ayuu jannadii markaa ku gelinayaa rijaalun marka uu leeyahay marka meesha waxaa ka muuqata asxaabulcaraaf inay yihiin bani aadam malaa-ig inaynan ahayn qowl waxaa jiro malaa-ig waayo dhahayo laakiin inaynan malaa-ig ahayn waxaa ku tusayo wa baynahumaa xijaabun wacala alacraafi rijaalun wa baynahumaa dhexdooda damiirkanna marka asxaabuuljanna iyo asxaabunaar dhexdooda waxaa ah xijaabun xijaab ayaa ah xijaabkaasna waa midka suuratulxadiid lagu sheegay faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab suurkaas waa marka ibnu jariir saasuu ilaa wa cala alacraafi buurta korkeedana rijaalun acraaf korkiisa rijaalun rag ayaa ah kuwaasoo yacrifuuna garanayaan kullan dhammaan asxaabuuljanna iyo asxaabunaarba bisiimaahum calaamadooda ku garanayaan asxaabuuljannana wejiyadooda cadcad asxaabunaarna waxay ku garanayaan bisuudi wujuuhihim bisawaadi wujuuhihim wanaadow way dhawaaqeen asxaabuulacraaf asxaaba aljannati jannada asxaabteedii bay u dhawaaqeen an salaamun ay salaamun nabadgelya calaykum korkiina ha ahaato nabadgal aada nabad gashaan dushiina ha ahaato lam yadkhuluuhaa jannadii maynan gelin wahum iyagu yadmacuuna way quudaraynayaan oo waa damcayaan oo waa rabaan markaas oo jannadii damciyaa kaga jira ayb lam yadkhuluu hada marka waa asxaabulacraafka waxa aan jannada weli gelin wahum yadmacuuna ay fii dukhuuliha abulcaaliya wuxuu yihi maa jacala allahu dalika طamaca fiihim ilaa karaamatan yuriidu bihim ilaahay kuwaa qalbigooda ma gelinin damacaasi ilaa wuxuu u geliyey karaamo oo karaameynayo dadka xasanulbasrina wuxuu yidhi aladii jacala damaca fii quluubihim yuusiluhum ilaa maa yadmacuun allihii damacaas jannada qalbigooda geliyey wuu gaarsiinayaa waxay damceen waidaa surifat absaaruhum tilqa'a asxaabi الnaari qaluu rabbana la tajcalna maca alqowmi الظaalimiin waidaa haddii surifat la jeediyo absaaruhum aragyadooda tilqaa'a asxaabi nnaari asxaabunaar jihadooda iyo xaggooda dhinacooda haddii aragyadooda loo jeediyo qaaluu waxay dhahayaan asxaabulacraaf rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa hana yeelin maca alqowmi qolo macood hanaga yeelin aldaalimiina dulmi falay kuwa dulmi falay macooda ilaahu hana yeelin wanaadaa asxaabu lacraafi asxaabulacraaf way dhawaaqeen rijaalan rag bay u dhawaaqeen rijaasha oo yacrifuunahum ay garanayeen bisiimaahum calaamadooda ay ku garanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen maa agnaa qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxaybaa agnaa idin deeqsiiyey cankum idinka xaggiina muxuu idinka deeqay oo idinku taray jamcukum ururintiinii aada adduunyada ururiseen iyo wamaa kuntum ahaanshihii aada ahaydeen tastakbiruuna inaad isweynaysiinaysaan muxuu idin deeqay kaas haa-ulaa'i kuwaan aladiina kuwii aqsamtum aada dhaarateen weeyaan laa miyaa laa yanaaluhum allahu bian laa yanaaluhum inuusan gaarsiinaynin allahu alleh biraxmatin naxariis inuunan gaarsiinaynin kuwii aada ku dhaarateen miyaa kuwaan yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa markaa udkhuluu gala aljannata jannada laa khawfun cabsiyo calaykum korkiina xaalaynan ahayn walaa antum idinkoo taxsanuuna kuwa murugoonayo tiro tiraanyoonayana idinkoon ahayn waidaa haddii surifat la jeediyo absaaruhum aragyadooda tilqaa'a asxaabi nnaar asxaabunaar dhinacooda loo jeediyo qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabulacraaf rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tajcalnaa ha yeelin hana yeelin innaga maca alqowmi qolo macooda aldaalimiina dulmi falay wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabulacraafi asxaabulacraaf rijaalan rag bay u dhawaaqeen rag adduunyada iskula waaweynaayo naarta galay kuwaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamadooda ay ku garanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxaybow aqnaa deeqay cankum idinka xaggiina jamcukum ururintiinu maxay deeqday oy idiin tartay jamcukum almaala walwalad ururinta aada ilmo iyo iyo maal aada ururiseen maxay idin tartay maada istifaamiyana waa laga dhigi karaa naafiyana waa laga dhigi karaa maa aqnaa cankum idinma deeqin waa xaggiina jamcukum ururintii aada ururiseen ururintiinii iyo wamaa kuntum wa kownukum ahaanshihiina tastakbiruuna inaad isweynaysiinayseen arrintaa iyadaa maxay idin tartay maxaa ka dheefteen ayb markaas ayaa marka ay waxay leeyihiin ahaa-ulaa'i kuwaan aladiina kuwii miyaa aqsamtum aada dhaarateen laa yanaaluhum llahu bianlaa yanaaluhum inuusan gaarsiinaynin allahu alle biraxmati naxariis inuunan alla gaarsiinaynin kuwii aada sidaa ugu dhaarateen miyaa kuwaan ahlu jannadii bay marka tilmaamayaan ayb kuwii marka aada dhaarateen alla inuusan naxariis la gaaraynin miyaa kuwaan jannada galay ayb ay xalaftum anahum laa yadkhuluuna aljanna waxaad ku dhaarateen jannadii inaynan gelaynin tafsiir kale wuxuu leeyahay waa iyaga laftoodaba oo haa-ulaa'i aladiina iyagaa markii ay u dhawaaqaan ahlu naarkii baa ahlu naarkii waxay leeyihiin idinka maa gashaan jannadii waa kaasaa meeshan baad ku xabisan tihiin idinka laftiina markaasaa alla dhahayaa udkhulu ljannata laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun intaba marka labada qowlba wuu sheegay baqawi keyrkiisa ayb udkhuluu gala ayaa la yidhi ayaa la dhahayaa aljannata jannada gala laa khawfun cabsi calaykum korkiina iyadoon ahayn walaa antum idinka idinka oon taxzanuuna kuwa murgaya aan ahayn jannadii gala ayb oo wuxuu yihi baqawi wa fiihi qowlun aakharu ana asxaaba alacraaf idaa qaaluu liahli nnaari maa qaaluu qaala lahum ahlu nnaari in dakala ulaa'ika aljannata kuwa hadday jannadii galeen wa antum lam tadkhuluuha idinkuna aydnan gelin fayucayiruunahum bidalika waa ku ceebeynayaan markaa wayuqsimuuna way dhaaranayaan anahum yadkhuluuna annaar idinka naartaad soo gelaysaan bay ku dhaaranayaan fataquulu lmalaa-ikatu malaa-igtii baa waxay dhahayaan marka aladiina xabasuu asxaaba annaari celiyeen cala siraadi liahli nnaari iyay waxay ku dhahayaan haa-ulaa'i kuwaan khitaabka marka iyagu ku dhacaya asxaabulacraaf haa-ulaa'i kuwaan oo asxaabulacraaf ah waayo aladiina kuwii waaye aqsamtum aada dhaarateen idinka yaa ahla naari reer naareedow waa kuwii aada ku dhaarateen annahum laa yanaaluhum llahu biraxmatin ilaahay inuusan naxariis gaarsiinaynin markaasaa malaa-igtii waxay ku leedahay asxaabulacraaf udkhuluu gala aljannata jannada gala laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahaanin walaa antum taxzanuun markaasay jannada gelayaan labadaa qowloo tafsiir baa ku jirta marka wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljannati an afiiduu calayna min almaai aw mima rasaqakum llah wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu nnaari naarta asxaabteeda asxaaba aljannati jannada asxaabteeday u dhawaaqeen an afiiduu ay afiiduu shuba calaynaa korkeenna kusoo shuba min almaai biyihii xaggooda ow amase mimaa kii qaarkiis rasaqakum llahu alla uu idinku arsuqay korkeenna kusoo daadiya sidaa bay dhahayaan qaaluu ahlu janna waxay yidhaahdeen in allaha alle xarama waa ka xarimay waana ka mamnuucay humaa biyo iyo risqi cala naari cala alkaafiriina gaalo korkood waa ka mamnuucay alla waa ka reebay aladiina kuwii ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda lahwan wax lagu daaho walaciban dheeldheel ka dhigtay waqarathum ay khiyaantay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd falyawma maanta nansaa aan uka tegaynaa hum iyaga kamaa sidii baan uga tegaynaa nasuu ay uga tageen liqaa'a yowmihim maalinkoodan la kulankiisa haadaa kan ah wamaa kaanuu maynan ahayn biaayaatina iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna inay diidayaan biaayaatina aayaadkeena ayb iyo diidistii marka aayaadkeenni ay diidayeen wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu naari naarta asxaabteeda asxaab aljannati bay u dhawaaqeen an afiiduu ay afiiduu shuba soo shuba calaynaa korkeenna kusoo shuba min almaai biyihii aw amase mima min bacdi maa kii qaarkiis rasaqakum llahu alla uu idinku arsuqay kusoo shuba meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa naartiina inay hoos ku taallo jannadiina ay sarreyso leanna waxay leeyihin ahlu jannow ahlu jannay waxay ku leeyihiin korkeenna kusoo daadiya biyo iyo cunto ayb iyaga marka ahlu jannaha ka ka koreeyo ayb qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu janna ina allaha alle xarama wuu ka mamnuuco waa ka xarimay humaa biyo iyo baad jannada yaallo calalkaafiriina gaaladii waa ka xarimay korkooda oo yacni ma quudanayaan mana cabayaan wax jannadii markaa yaallo ayb way quusinayaan marka halkaa quus ayay u noqonaysaa aladiina kuwii korkoodu alla ka xarimay ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda laciban lahwan dheh wax lagu daaho oo laciban dheeldheel lahwigu waa waxaan adduunyana nafci kaaga soo noqonin aakhirana aan nafci kuulahayn cumrigaagana a ku dayacayso cumriga qofkuna waa de waa wax aada qaali u ah waa muddo gaaban cumrigaaga waa wixii ilaahay kugu talagalay inaad raalli ahaansho alle ku raadsato daartaas jannadae qiimiga badan ee weyninka badan inaad gasho rabbi aragto wixii aad marka ku shaqaysan lahayd waayo cumrigan marka aada buu muhiim u yahay waana wax aada qaali u ah wax marka dheeldheel iyo lagu markaa yacni bixiyo ama lagu beerdareeyo maaha ayb caalamka haddana sidiisa wuxuu u batay caalamu lahwi wallacib dadka in shahwadooda la dharjiyo u nacan adduunya inay marna ku maqan yihiin marka ay adduunyada ka nastaanna inay ku nastaan dheeldheel cayaar marna waa la fiirinaa marna waa la ciyaarayaa marna waa laga sheekaynayaa intaa unbaa lagu jiraan cumrigiina waa gaaban yaho aada buu u xadidan yahay habeenka iyo maalinku saa un bay noo dhaafayaan ninkii marka habeenkiisa iyo maalinkiisa iyo dhallinyaronimadiisii ku bixiyey marka mar uu ciyaaro iyo maruu fiirsado iyo maruu ka sheekeeyo hadda waxaa kaloo lagu sii daray waxau ku jiraa mobileki isagoo game ana waa la cayaaraan marka waxay noqotay in ilaa dadkama waxaa loo abuuray marka bahashaan marka ciyaartaan ah wixii ilaahay dadka u abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun nin marka saakay soofay ee marna kubaddaas laadaayo marna geem ahaan ku ciyaarayo mobilkiisaa u haysto marna fiiriskeeda ku jirayo kooxiblaayo ciyaarayso in lahwi iyo lacib adduunyadu u badatay waxaad ku garanaysaa guryihii xataa inta laga guuro ayaa waxaa laga dhigaa sallax banooni lagu ciyaaro markaasaad arkaysaa sidii tukaamadii oo kale wa xaafadaha naam halkaanuu ku yaallaa halkaanuu ku yaallaa halkaanuu ku yaallaa halkaanuu ku yaallaa hadhow marka waxaa la leeyahay banooniga xaaraan miya maxuu u ahaa waayey xaaraan marka naam sababtoo ah mafaahiimtii laysku abuuray oo dhan booba laqay naam ujeedkii lagu abuuray waxaani hadduu laqo miyuunan xaaraan noqonaynin marka naam adii cibaadaa lagu abuuray mana haysid isaga unbaad daba taagan tahay muxuu xaaraan u noqon waayey marka naam ayb gaalada iyaga garanay oo waaba fahmnayoo iyaga iimaan ma haystaan ee shaqada markuu ka maqnaado ka soo baxo si uunan mashquul u gelin adduunyo iyo yacni wareerkeed sounan u gelin leanna iimaan ma hayo haddii marka uu faker galo waa isdila si marka uu fakerkaas iskaga joojiyo ayuu wuxuu ku fakeray marka inuu ciyaar iyo fasaxyo beenbeena iyo waxaa inuu samaysto waa is-ilowsiin lays-ilowsiinayo mashaakilka adduunka isaga waa la fahmay marka macnihiisu waa sidaas nacam adiga laakiin muslima dhibkaas kuma haystee maxaa kugu dhacay marka dadka dhallinyarada waxaasi waqtigaynan ku dhuminin wixii loo abuuray ha fiiriyaan dhalinyaronimona waa lagu dhintaa waayeelnimo waa lagu dhintaa caruurnimo waa lagu dhintaa cid adiga nolosha kaala dardaarantay ma leh adoo lahwigaa ku jira inaad dhimato iska jirna aladiina kuwii itakaduu ka dhigtay ayuu alla ka manciyey una diiday jannada biyaheeda iyo baadkeedaba aladiina kuwa itakaduu ka yeeshay diinahum diinkooda lahwan wax lagu daaho iyo walaciban dheeldheel ka dhigtay waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa dhaweyd nolol addunyaa iska khiyaantayo waad noolaanaysaa waad noolaanaysaa unbaa ku jirta qalbigiisa nolosha adduunyadu marka waqtigeeda markuu yimaadana waa kaa dhamaatay inay ku khiyaanta marka maaha shaydaankaana waxyaabahaas marka qofka kula shaqaysto qofka marka noloshan adduunyada waa inuusa isku hadlaynin leanna waa nolol waqti aada ka baxaysaba aadan aqoonin noloshu hadday noocaas noqoto waa iska beenbeen marka inta aynan kaa bixin adiga oon diyaarsanayn is-ilaali leanna qofku marku dhinto wixii uu ku dhintaa lagu soo saaraa marka adoon diyaar ahayn haddaad dhimato sidaa unbaa lagu soo saaraya walciyaadu billah geeridana in la xasuusto oo nabiga sala allahu alayh waali wasalama dadka dadka ugu caqliga badan markii la su-aalay wuxuu yihi akharuhum dikran lilmowt wa ashaduhum isticdaada lima bacdahu ulaaika alakyaasu ulaaika alakyaasu ulaaika alakyaas waa dadka kuwa ugu caqliga badan waa kuwa ugu geerish xusid badan oo geerida xusuusto waxa ka dambeeyana aada ugu diyaargaroobid badan kuwaasa caqli leh kuwaas weeyaan kuwa caqliga leh kuwaas weeyaan kuwa caqliga leh buu yihi nabiga sal lla l slam falyawma maanta ayaan nansaahum ka tegaynaa kamaa sidii nasuu ay uga tageen liqaaa yawmihim haada yani kamaa nasuu liqaaa yawmihim haada marka nisyaanka asalkiisu isagu waa tarki aslu nisyaani atarku marka falyawma maanta ayaan nansaahum aan hilmaamaynaa maahan aan ka tegaynaa ayb asalka nisyaankaa sidaas kamaa sidii nasuu ay uga tageen liqaaa yawmihim maalinkoodan la kulankiisa haadaa ee kan maalinkoodan la kulankiisa sidii ay u halmaameen oo ay uga tageen ayb wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduuna iyo wamaa kii kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna inay diidayaan biaayaatina aayaadkeenna ay ku diidayaan yaan sidaa taa darteedan waxaan u yeelnay sidan inaan marka ka tagno oon ilow aan meeshaa marka uga tagno cadaabkii aan uga tagno taasaa marka keentay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed